galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaanaysa washington
waa galab khamiisa kow iyo soddonka bisha oktoobar sannadka labada kun iyo sagaaliyo tobanka saacadda afrikada barina waa afartii galabnimo waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddobiyo tobankii sagaaliyo tobanka mitrban iyo boggeenna v o e somaali dotcom iyo efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar idaacadda galabta waxaa idiin daadahanaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada aad idaacadda galabta ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah duufaan xooggan oo ku soo durkaysa xeebaha badweynta indiya ee geeska afrika labaatankii oktoobar bay ku bilaabantay inay badda indiya usha ka samaysato dabadeed soo socotay cumaan bay badda carabiyanka ay soo gaadhay ama ahaa cumaan roobab badan bay kortay cumaan xeebta oo dhan wado magaalooyinka xeebta ku yaalla iminka waxay ku soo aadan tahay ama kusoo jeedaa in sokotra jimcaha kowdeeda waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo ku saabsan loolanka hogaamineed ee ka dhexeeya waddamada geeska afrika ee ku bahoobay urur goboleedka iiga ururkan igaad waxaa aasaasee saldhig u ahaa arrimo la xidhiidhay abaaraha iyo xagga deegaanka waddamadaasina waxa weye istaraatiiji ahaan waa waddamada dhaca meelaha ugu istaraatiijiyad badan ee xagga badda iyo xagga berrigaba waa waddamo inta badan xidhiidh la leh badda casiya baabilmandab iyo badweynta hindiya iyo maaragtayna webiyada ama harooyinka waaweyn ee ku shubma niilka waxaad kale dhegaysan doontaan barnaamijkii dhakhtarka weydii xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese kusoo dhawaada warkii dunida
aqalka wakiilada maraykanka ayaa la filayaa in goordhow ay ansixiyaan qaraar si rasmi ah dhabaha ugu xaaraya hanaanka guddiyadu ay u sii wadi doonaan su-aale iska weydiinta haddii madaxweynuhu istaahilo in maamuuska laga xayuubiye iyo in kale codayntan ayaa la filayaa in ay muujin doonto kala qaybsanaanta ka dhex jirta aqalka wakiilada oo ay dimuquraadiyiintu ku tiro badan yihiin ayna hogaamiyeyaashooda ku doodayaan in aanay jirin baahi loo qabo in la horkeeno sharcigan oo kale si loo si sharciga loogu qotomiyo hanaanka maamuska xayuubinta madaxweynaha loo marayo halka jamhuuriyiinta aqalka looga badan yahay oo iyaguna kasoo horjeeda wax iska weydiinta maamuska xayuubinta madaxweynaha ay ku doodayaan in ay dimuquraadiyiintu isku koobeen hanaankan oo aanan qeybtooda laga siinin hogaamiyaha jamhuuriyiinta koongareeska ee laga tirada badan yahay mitch mcconnell ayaa sheegay in qaraarkani uu ka gaabinayo inuu cadaalad markaasi ay ku socoto hanaanka dhegeysiga maamuska xayuubinta
xogeyaha arrimaha dibadda maraykanka mark bombeyo ayaa kore u sii qaaday hadallada maraykanka uu ku weerarayo xisbiga shuuciga ee maamula china isagoo sheegay in beijing ay isku dayeyso inay dunida qabsato loona baahan yahay in laga hortago mark bombeyo ayaa hadalkani jeediyey iyada oo maamulka trump uu sheegay inuu rajaynayo in wejigii koowaad ee heshiis lagu soo gebagabeynayo dagaalka ganacsi uu la seexdo china bisha nofembar ee dhowaantan dhalan doonta bombeyo ayaa sheegay in maraykanka ay muddo ixtiraamayeen saaxiibtinimada dadka shiinaha hase yeeshee dowladda shuuciga ee dalkaasi aysan la mid ahayn shacabkaasi waxaana uu sheegay in ay raadinayaan oo ay adeegsanayaan hab kasta oo caqabad ku ah maraykanka waxaase uu intaasi ku daray in dunida oo dhan iyo iyaga laf ahaantooda isku duuban laga doonayo inay ka hortagaan caqabadahan bombeyo ayaa hadalkaasi ka jeediyey maxadka daraasaadka siyaasadda midigta ee hudson institute
hay-adda human right watch ayaa sheegtay in ciidamada sida milatariga u howlgala ee ay tababartay hay-adda c i e da maraykanka ee dalka afghanistan ay geysteen dilal iyo xadgudubyo kale oo waaweyn oo aan lagula xisaabtamin falalkaasi ayay ku sheegeen inay ka mid tahay dilal qorshaysan oon cadaaladda loo marin dad la waaye iyo weeraro loo geystay goobo caafimaad warbixintan oo maanta soo baxday ayay hay-adda human right watch waxay ugu yeertay dowladda afghanistan inay si dhaqsiyo ah u kala dirto kooxahan dowladda taageere ee sida milatariga u howlgala kuwaasi oo markaasi u howlgala si ka madax bannaan taliska milatariga dalkaasi waxaa kaloo ay warbixintu ugu yeertay dowladda afghanistan in cadaalad markaasi si ah ay u baarto saarto eedaha ku aadan xadgudubyada lagu eedeynayo ciidamada amniga ee afghanistan islamarkaana ay cadaaladda hor keenaan dadka ka mas-uulka ah dembiyadan dagaal sidoo kale waxay maraykanka iyo dowladda afghanistan u soo jeedisay inay la shaqeeyaan baaritaano madax bannaan oo lagu sameynayo eedahan ku aadan in dembiyo dagaal la geystay iyo weliba xadgudubyo ka dhan ah bani'aadanimada kuuriyada waqooyi ayaa riday laba gantaal oo kuwa ridada gaabana oo loo malaynayo inay qayb ka yihiin gantaalada balastikada dalalka jaban kuuriyada iyo kuuriya koofureed ayaa sheegay maanta in pyongyan ay gantaaladaasi u riday dhinaca xeebaha dalkaasi ee dhinaca bari waxay noqonaysaa tijaabadii labiyo tobanaad ee kuuriyada waqooyi ay samayso sanadkan oo keliya tijaabada gantaaladan ayaa imaanaya iyadoo ay dhammaan rabto wakhtigii ay kuuriyada waqooyi u qabatay maraykanka inay wax kaga bedesho siyaasadeeda ku aadan wadaxaajoodiyada nuclearka ee kuuriyada waqooyi waxay pyongyan ku hanjabtay horaantii toddobaadkan inay qalad weyn maraykanka ku noqon doonto haddii ay dhayalsadaan arrintaasi ay soo jeedeen inay wax ka bedelaan siyaasadooda wadaxaajoodiyada inta aan sanadka uusan dhammaanin
halkaad nagala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington aan ku bilownay dowladda jabuuti ayaa maanta ka digta waxyeelada kasoo gaari karta duufaan la sheegay in ay kusoo wajahan tahay xeebaha geeska afrika wakaalada saadaasha hawada ee dalka jabuuti waxay tilmaantay in duufaantu aanay saameyn doonin jabuuti ha yeeshee daruuraha kasoo go-ay duufaantan ay ku keeni karaan jabuuti roobab wata biyo fara badan iyo daadad agaasimaha guud ee wakaalada saadaasha hawada jabuuti maxamed ismaaciil nuur ayaa wariyaha v o eda ramadaan muuse marka hore wuxuu uga waramay sida duufaanta ay ugu soo durkayso xeebaha geeska afrika waxa weeye duufaantaasi waxay bilaabantay inay samaysanto labaatankii oktoobar bay ku bilaabantay inay badda india ocean ka samaysanto dabadeed soo socotay cumaan bay badda carabiyanka ay soo gaadhay ama cumaan cumaanna iminka roob badan bay keentay cumaan ceebta oo dhan wado magaalooyinka xeebta ku yaalla xagga kale bakistan hindiyana roob badan bay keentay ahayd iminka waxay kusoo aadan tahay ama kusoo jeedaa in socotra jimcaha kowdeeda bisha kowdeeda adduuniyada november socotra gasiirada intay ku talmahayd geeska dhaagtiisa geeska afrika agtiisa xeebaha soomaalida gaar ahaan boosaasi oo eriyadaasi waxay ku beegan tahay hadduu ilaha idhaa bisha saddexeeda habeenka sabtida oo bishu laba tahay iyo axadda saddex tahay kala wareegayaan ayay ku beegan tahay halkaasi ku baabaasaa dabaylo badanna way wadataa laakiin annaka inta kale ee xeebtan somaliland iyo jabuuti rooba helayo khatarta waa halka geeskayna aagga xeebtayna boosaasiyo inta kale laakiin ka dambaysayna jabuuti iyo kolkaad eegtoyna somaliland waa roobab xoog la isku bedelaysa umbaad leedahay ha waa roobabka roobab oo caadiya oo waxa weeyaan dabeylama wataan laakiin dabayshii xooga quwadda waxay ku dhacasaa waxaa qaybta geeskaasi kab gardaafiyo alaya kab gardaafiyo iyo ku dhacasaa halkaas iyo quwadda ku dhacasaa laakiin inta kale xeebtan uu rusheynaya waa roobkii caadiga haween marka waa halkaa tilmaantay waa aagga puntland aagga puntland puntland weyaan waa halka sevenka intee soomaali tiraa ee geeska weyn waay agaasime bal ka waran duufaankana waxaa layidhi duufaan kala daba jooga welibana inkastoo quwadarey markaasa la sheegay duufaankan soo socda haddana waxaa layidhi ku kale ka weyn ayaa daba taagan warartaa weeyaan in kani iminka uu soo u wadjabay oo xooggii wuxuu ku bilaamahayd xoog buu ku bilaamay oo alla xoog xoogle waxa weeyaan waxaa la oranayay in waxay u bixiyeen bahayd sibar sibar maxaa hayday buisaa u bixiyeen bahayd laakiin kani markii dambe u quwadjabay laakiin kan ka dambeeya waa isa waxaa la yidhaha maaha maaha loo bixiyey oo waxaa u bixisay cumaan markaa kaasina uu soo socdaa so hilinkii kii hore soo maray soo maraya ka horena kiyaar balayaao kiyaar waxaa u bixisay maxay ahayday birmani miyamar baa u bixisay saadaasha awada miyamar baa bixisay kiyaar maxay ka dhigan tahay kiyaar waxay kadhigan tahay waxaa la maxay ahayday shabeel waa shabeel waa magac wad weye macnihi ugeedeeda waa runtii markuu soo dhaaqaya yuusuf shabeel ka soo dhaaqay oo aad buu xoog weynaa laakiin iminka waxaa moodaa inuu daciifay oo laakiinse kolley itixaadirkuu fiican yahay geeska wuxuu kusoo deegan yahay hadduu ilaha yidhaha bisha saddexdeeda waana taxadir la galo waxawaaye waayo dabeele iyo waxbuu wataa marku halkaa taabto xeebta wuu qoodjabaya markaa waxaan soo gaaraya somaliland iyo xeebeheega inta jabuuti waxaan soo gaaraya waa daruuriyi ka soo go-ay weyn hadhowgi weyn daruurii ka soo go-ay duufaanka aa daruuri dufaan ka soo go-ay weyn iyagu dee marka ma roobab caadiya mise waa roobab ah, biyo badan dhigi kara iminka waxaan arkanaa inay roobab caadi yihiin laakiin haddii wax kale soo kordhaan inay soo siin doona dunyada dee iminka aagan jabuuti oo kale markaad eegto roobab ah, biyo badan dhigaya haddee tahay agaasi me waa inay dowladdu ka tabaabshaystaa waa sidaa weyn shanatoole shir baan isku nimid een, eh, qaybta masiibooyinka dabiiciga iyo wasiirka arrimaha gudaha loo yeedhay Xaf- waxaa ka koobnayn een, duqa magaalada een, maxaa hiday iyo prefectuurka een, waa la badnaa een, maxaa hiday qaybta debdemiska een, badbaadada rayidka marka waxaa laga- waxaa la isku diyaarinayay haddii duufaantaasi ay keento maxay tahay qad- eh, roob badan oo khatara si loo si dadka loogu gurman lahaa oo la isku diyaarinaya marka jabuuti goormay ku beegantahay xeebaha boosaaso waxaa tidhi habeenkii sabtida iyo axadu kala wareegayaan jabuutina goorma la sugaya iyo agagan somalilan waxa weeyaan ilaa bisha afarteeda waa siinta weeyaan ilaa bisha afarteeda dulayda ayaa jabuuti laga yaabaa inuu soo gaadho jubuutila ilaa bisha afarteeda soo gaarsa dulayda ilaa khara nooga dhigan ugu dambayn agaasime duufaankan kale een, kiyaar ku daba xigay maha laydhaa saa tilmaantay markii dhoweyd isaga uu- uu- weli khatar inaguma hayo saasa weli khatar laguma hayo oo uu naga dheer yahay laakiin sida ku taagan imika iminka u taagan yahay badan eh, maxaa la yidhaha hindi oo hindiya ocean ku taagan yahay kor buu soo baxayaa eh, wuxuu soo marayaa hilinkii kii hore soo maray marka waxaa laga yaabaa isna weli ilaa qiyaastii bisha koo iyo tobankeyga oo iyo isna maalin isniina inuu gees kale isaa halkaas u taabto kaasi waxa uu ahaa agaasimaha guud ee wakaalada saadaasha hawada ee jabuuti maxamed ismaaciil nuur wuxuu u waramayay waryaheena ramadaan muuse
qaramada midoobey ayaa maanta waxa ay sheegtay inay ka walaacsan tahay waxyeelada daadadku ay u geysteen kumanaan qof oo ku nool deegaano ku yaala koonfurta soomaaliya waxayna sheegtay inay gacanta inay gacan ka geysanayso gurmadka bini'aadanimo ee dadkaasi loo fidinayo qoraal ka soo baxay xafiiska ergeyga gaarka ee qaramada midoobey ee soomaaliya james swon ayuu ku sheegay in hay-adda cuntada ee qaramada midoobey ee w f p ay u quudaysay diyuurad helikobtera oo dadaalkan gurmadka ka qayb qaata dhinaca kale meelo badan oo gudaha iyo dibadda soomaaliya ah ayaa waxaa ka socda dadaalka gurmadka daadadka magaalada muqdisho waxaa lagaga yaboohay lacago sida ay kusoo waramayso wariyaha v o a seenab abuukar maxamed muqdisho waxaa ka bilowday dadaallo xoogan oo loogu gurmanayo dadka soomaaliyeed ee ay saameeyeen fatahaadaha ka jira qaar ka mid ah gobolada dalka soomaaliya gaar ahaan gobolka hiiraan ganacsatada muqdisho ayaa ku dhawaaqay lacag dhan lix boqol iyo afartan kun oo dollar oo ay uga qayb qaadanayaan gurmadka fatahaadaha gudoomiyaha rugta ganacsiga maxamuud cabdikariin gabayre oo ka qaybgalay shir ganacsatada ay ugu hadleen arrimaha fatahaada ayaa sheegay in ganacsatada ay diyaar u yihiin in ay qayb weyn ka qaataan gurmadka fatahaadaha si dadka loo badbaadiyo lix boqol iyo afartan kun oo doolar waxay ku jirtaa gacanta guddiga maanta alxamdulilah ilaahay ka ajar siiyo inta ku yaboohday dowladda soomaaliya ayaa dhankeeda shaaca ka qaaday gargaar lacageed oo ay ugu qayb qaadanayso gurmadka loo fidinayo dadka ay saameynta ku yeesheen daadadka ka dhashay fatahaada uu sameeyey webiga shabeelle wasiirka warfaafinta xukuumadda soomaaliya maxamed cabdi xayir maareeye ayaa sheegay in dowladda ay dadka dhibaataysan ugu deeqday lacag dhan shan boqol oo kun oo dollar taasi oo loogu talagalay in wax loogu qabto dadka ay fatahaaduhu saameeyeen runtii een, een, dadku waxay u baahan yihiin taakulayn dowladdu wixii karaankeeda way geysay Een, sidoo kale dowladdu een, waxay abaabushay beesha caalamka oo iyadana gargaar fiican dowladda qatar iyo dowladda turkiga iyo dowlado kale oo badan iyo hay-adaha caalamiga kulligood shaqay ka hayaan Een, in kasta oo dhib dhacay oo dad dhintay een, qaabab kala duwan ay u dhinteen haddana ilaa hadda waxaa gacanta lagu hayaa u gargaaridda dadka loo gargaarayo iyo arrimaha caafimaadka iyo marka ay dhammaato hadday dhammaato een, fatahaadda inaan in haddana impactiga een, dowladdu ay ay usii samayso mechanism wixii khasaaraha looga hortegayo Een, dadaalka iyo wax ururinta ka socda meelo badan oo dalka ah een, dadka soomaaliyed ay isu xirqaamayaan ee dadka walaawahooda ugu gurmanayaan aada iyo aad baanu u ammaanaynaa ololaha tabarucaada ee lagu taageerayo dadka dhibaataysan ka sokow dadka qaar ayaa ku talinaya in loo baahan yahay in xal waara laga gaaro fatahaadaha ka taagan gobolada dalka oo hiiraan ay ugu horeyso waa kan cabdiraxmaan cusmaan jimcaale oo wasiiri xildhibaanba kasoo noqday dowladii ku-meel gaarka ahayd ee soomaaliya kana mid ah siyaasiyiinta kasoo jeeda gobolka hiiraan arrintan waa arrin wax laga qaban kara waaye cidda wax ka qaban kartaana waa ciddii maamula oo canshuur qaadayso bulshada maxaan ku idhaahdaahe waxbaa idiin qabananaynaa leh ayaa laga rabaa haddii taas la waayana waxaa dadka maxaan ku idhahdaa waxgaradka aqoon-yahanka duubabka intaasaa looga baahan yaha marka maxaan ku idhaha hadday gara waayaan kuwii maamulka ahay lafteeda waxaa la rabay bulshada duubabkeeda iyo dhaqankeeda iyo maxaan ku idhahdaa aqoon-yahankeedu inay maxaan ku idhaha ka fikiraan marka waa arrin dhanka maamulkana ka dayacan dhankii kalena dad bulshaduna ay maxaan ku idhahdaa dayaca lafteeda wax ku leedahay sidoo kale cawaale ciimow cabdi oo wasiir kasoo noqday dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa aaminsan in dhibaatada taagan wax laga qaban kari sidaa oo dhan hadda inta khasaaraha intaas la egyahay intaasoo dhaqaalo ana ku baxayso waxay aada ugu yar tahay inta hal mar lagu xallin karo fatahadan dhibaatadu soo noqnoqoto bcause laga yaaba intaasoo milyana ku baxday laga yaaba inay xalkeedana lagu samayn karo wax ka yar hal milyan oo webiga buuraha ku teedsan magaalada ayaa waadiyaasha ku daro waadiyaashaasna webigay ku daraan sidaasa marka magaaladana ay ku harqantaayoo dadkii ay dhibaato u gaarsiisaa marka haddii meel lagu jahayn karo dadka qobarada u leh webiyaha arrimahooda iyo fatahaadahan iyo loo qabto siminaaro xal waara ay ka keenaan laga yaaba inay arrintaasaan dhaamileed wax badanna laga qaban lahaa fatahaada webiyada ayaa dhowr jeer kusoo noqnoqday qeybo ka mid ah gobolada dalka ka uu sababay musiibo bini-aadinimo dad badan ayaa rumaysan in inta lagu baraarugi lahaa markauu dhibku bilowdo loo baahan yahay in qorshe iyo go-aan midaysan laga qaato sidii wax looga qaban lahaa xaaladda taagan iyo dhibaatada joogtada ah xuseen babukar maxamed v o a muqdisho
galab wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegaysanaysaan markana kusoo dhowaada barnaamijka bandhiga v o a oo ku saabsan loolanka hogaamineed ee ka dhexeeya wadamada geeska afrika ee ku bahoobay urur goboleedka iigan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka bandhiga v o a oo aan toddobaadkan uga hadli doonno taariikhda ururka igaad iyo loolanka u dhexeeya dalalka gobolka ururka igaad ayaa la aasaasay sannadkii kii iyada oo shaqadiisu ay ahayd la dagaalanka abaaraha laakiin toban sanno kadib ayaa loo bedelay ujeeddada ururka mid la xidhiidha horumarinta waxaana xaruntiisu ay tahay dalka jabuuti sida uu faahfaahinayo brofeor xuseen aadan oo ah aqoon-yahan ka faallooda arrimaha siyaasadda caalamka kuna sugan muqdisho ururka igaad waxaa la aasaasay iyodii ayaa lagu aasaasay jabuuti waxaana aasaasay wadamo lix ah inkastoo laba wadan ay dagaal kaga soo biireen oo eritrea oo kusoo biirtay kun sagaal boqol iyo sagaashan saddexdii iyo koonfurta suudan oo ina suudaanta kale ka go-day oo kusoo biirtay labada kun iyo kow iyo tobankii laakiin ururka igaad inta badan wuxuu ku shaqeeyey in keliya toddoba xubnood inbuu ku shaqeyn jiray intiisa badnayd waxaana uu bilaabanhayay mataqaanaa toddobadaa baa inta badan shaqeynaysay kol ay igaad ka baxday eritrea mar lagu shirahayay kenya oo labada kun iyo toddobaay ahayd oo ay u codeeyeen in ciidamada etoobiya ay galaan soomaaliya oo ay markaa ina kasoo horjeeday oo xurguf ka dhexaysay etoobiya iyo eritrea ay taagneed ay eritreana ay taageersaneyd ay taageertay xoogagii muqaawamada iyo maxkamadii islaamka dowladda etoobiyana ay taageertay dowladdii kumeelgaarka hebelaagaa jirtay cabdillahi yuusuf axmed allah yarxamo ayay ka taageeradooda ayay ahayd marka arrintaas ayay oga baxday muddayna ka maqnayd hadda ayay markii oo isbedelka uu ka dhacay est africa uu ka dhacay oo bariga africa uu ka dhacay isbedelkan xawliga faraha badan abiye axmed uu hogaaminayo ayay dib ugu soo noqotay marka abiye markuu yimid ayaa wuxuu sheegay in igad uu fadhiig yahay deedna la bedeli doono oo isbedelna uu u baahan yahay ururka dalalka xubinta ka ah ururka igaad ayaa ah dalal ku yaala goobo istaraatiiji ah islamarkaana fursad dhaqaale haysta sida uu faahfaahinayo maxamed macalin cismaan oo ah aqoon-yahan ku sugan magaalada dirdhaba ee dalka etoobiya ururkan igaad waxaa aasaasee saldhig u ahaa arrimo la xidhiidhay abaaraha iyo xagga deegaanka maanta ururkaasi waxa weeye tiradiisu waa sideed weeyi dowladood markaan ayay yihiin marka wadamadaasina waxa weye istaraatiiji ahaan waa wadamada dhaca meelaha ugu istaraatiijiyad badan ee xagga badda iyo xagga berigaba waa wadamo inta badan xidhiid lale badda cas iyo baabilmandab iyo badweynta hindiya iyo maaragtayna webiyada ama harooyinka waaweyn ee ku shubma niilka sidaas darteed waxa weeye waa waa wuxuu dhacaa meel aada iyo aada dhaqaale ahaan iyo dhinacyo badan marka laga muhiima inkasta oo dalalka igaad ay leeyihiin khayraad fara badan haddana ururka igaad ayaa ah urur ku tiirsan deeqaha uu ka helo deeqbixiyaasha caalamka waxaana khubaradu ay sheegayaan in sababta keenaysa saboolnimadu ay tahay musuq maasuqa iyo jiritaan la-aanta dimuqraadiyadda ee dalalka bariga afrika sida uu faahfaahinayo cabdiraxmaan aadan xadaana oo ku xeeldheer falanqaynta siyaasadda kuna sugan magaalada london saboolnimada waxa keenay siyaasadda iyo dhaqaaluhu ma kala haraan marka markii ugu horreysay sidaynu ka wada warqabno dalalkan imika waxa weeyaan ku yaala waxa weeyaan dalalkan abuuray igab waa dalal dictatory u badnaayeen laakiin imika waxaad moodaa in dictatornimada ay kasoo baxayso shacabkii ay wax dooranayaan uganda waa waxaan ujeedaa kenya waa laga doortaa doorashaa ka dhacday soo doontaba ha u dhacdo waxa weeyaan etoobiya imika isbedel weyn baa ku dhacay soomaaliya isbedel weyn baa ku dhacay jabuuti iyo eritrea ayaa ayaad moodaa in marka qaarkood la yidhaahdo dimuqraadiyada dhamaystiran kama jirto weliba khaasatan eritrea ayaa la yidhaahdaa marka haddii imika dimuqraadiyadaas xoogeysanaysa ay iskaashato waxay keeni kartaa sidii ay u bahoobeen eritrea iyo soomaaliya iyo etoobiya in ururka igadna uu noqdo urur waxa weeye ka tarjuma dadka hankooda oo dhaqaalo gaara samaysta oo mar haddii ummaddii ay tashanayso ummadduna aanay ku xidhnaanin dibadda oo ay keeno ururku inuu urur isku xidhan oo keligii u taagan oo keligii wax qabsadaa oon cidna ku xidhnayn inuu oo mustaqbalka laga rajeynayo warbaahinta caalamka ayaa muddooyinkan dambe tabinaysay inuu jiro loolan adag oo ku saabsan cidda qaban doonta majaraha ururka wakhtiga soo socda iyadoo iminka uu xogayaha guud yahay muwaadin ka soo jeeda dalka kenya kaasi oo in ka badan laba sano ay ka soo wareegtay wakhtigii uu xilkiisu ku ekaa loolankan ayaa soo shaxbaxay markii ra-iisul wasaaraha etoobiya uu magacaabay wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee dalkaasi etoobiya inuu noqdo xogayaha guud ee ururka arrintaasi oo sida ay khubaradu sheegayaan sare u qaaday eedaha loo jeedinayo dalalka kenya iyo etoobiya ee ah in ay maroorsadeen awooddii ururka sida uu sharaxayo brofesor cabdiwahaab sheekh cabdisamed oo ku xeel dheer siyaasadda africa kuna sugan magaalada nairobi ururkani hadda socodii ugu dambeeyey dalkii soomaaliya ee burburtay inta badan waxaa majiraha u hayay etoobiya iyo kenya u haysay ama etoobiya jaba noqonaysay maka kenya waxay noqonaysa jaba noqonaysa ama yani xogayaha guud marka ururkeeni marka markaasu fiirtid daladahan ugu dambeeyey waxa aada iyo aada ugu shaqaysanaya wadamada kenya iyo etoobiya laakiin khubarada faaqida siyaasadda ayaa xusaya in ujeeddada ay etoobiya arrintan culayska u saaraysaa ay tahay iyadoo etoobiya ay u aragto in ammaankeeda qaranku uu ku xidhan yahay arrintaas sida uu sharaxayo maxamed macalin cismaan marka aan eegno horta waxa weeye etoobiya waad la socotaa doorka ay ku lahayd arrinta soomaaliya etoobiya waxa weeye waddanka ugu xuduuda dheer ee soomaaliya lale etoobiya inta badan waxay ku andacoonaysay in ururo ama argagixiso iyadoo ay ku tilmaantay ama ururo kale maaragtay mucaaridii ay maaragtay inay saldhig u tahay soomaaliya sidaas darteed ay dadka waxaa laga yaaba ay dawladaha kale ku qancinayso inay inay maaragtayna danaheeda gaarka danaheeda gaarka ay tahay oo maaragtayna national interestigu etoobiya uu ku jiro inay soomaaliya ay ay farageliso sidoo kale southern sudan xad bay la leedahay etoobiya waa waddanka keli hatay ee xuduud la leh wadamada igaad waxaana ka ahayn uganda sidaas darteed wax kasta oo marka ay sheegto waxay ku andacoonaysaa oo etoobiya ay qabtaa inay tahay national national interestigeeda inuu ku jiro inay waxaa samayso dhinaca kale tan iyo burburkii dowladdii dhexe ee soomaaliya ayay khubarada siyaasaddu tilmaamayaan in ay soomaaliya door ku lahayn arrimaha igaad brofesor xuseen aadam oo ku sugan magaalada muqdisho ayaa ku talinaya in loo baahan yahay in bog cusub loo furo igaad iyo soomaaliya oo wax laga bedelo xidhiirkii hore
ururka dantii loo aasaasay horta kuma uu socdo haddana soomaaliya wax aan dhib ahayn oo ay igad oo masaalix gooni ay ku qabta maaha soomaaliya inay tahay un meel munadamo oo caalami ahoo arrimaha siyaasadda ee geeska lagu gorfeeyo inaad ka qeyb noqotid oo aada jeegtid oo aada ka warqabtid oo ka warhaysid taa waa faa'iido hadliis hadaad waxba ka bedeli karin xataa adegaasid waxaa meesha yaalla ee markaasay tayo miiska saaran inaad wax ka gorfeysid waxaan ahayn ay soomaaliya cod iyo baawar iyo toona ay ku leedahay malaha allahuma dhil un maahana oo marka lasoo gorfeeyo dhibkaas intay layirahdo igaba sidaa yeeshee ama go-aan kaa qaadatay la yirahdo maahana soomaaliya wax faa'iido hadda ka qabta mala ila maxaa yeele munaazamaadka caalamiga waxaay aada u intaas gareeyaan dowladda xajmiga ay dhan tahay awoodeeda ciidan awoodeeda dhaqaale iyo inaha ayaa laisku ixtiraama marka intii meesha way ka maqan yihin igad waxaa la rabeeyey inay arrimaha soomaaliya oo ay maadaama ay soomaaliya kamid tahay ururka wadan nabiga dhisayna ay ka kow tahay oo markaana masaalixdii loo dhisay aslan ma ahayn masaalix in masiir iyo siyaasadeed iyo hawshaa lagu qabto allahuma waxay ka sugayeysaa keliya in laga hortago dabhadaha iyo mucaaradka iyo dhibaatooyinka wadamada iskaga gudbahayo in laga hor istaago waxaan ahayn asal ahaan waxaa loo dhisay waxay ahayd arrimo musiibooyinka dhacahaya iyo iyo iyo iyo abaaraha iyo daadadka iyo saytaanadkada taagan iyo bahalkan ayaxa ee iskaga gudba badda casiyeelaha kasoo kaco dhibaatooyinka dadka iyo iyo dunyada u geysta inaas in looga hortago oo oo la buufiyo oo hawshaas iska kaasta ayay arrin ahayd waagii hore laakiin maadaama hadda siyaasad loo bedelay laguna kariyo siyaasadda soomaaliya iyo ciddii wax ka noqon lahayd loo fiiriyo taabay marka ay dantaas ayay ka leeyihiin waddamadaas soomaaliyana dee waxay ahayd cidda wax walba lagu dareereyn hayo lagu sasigarin hayo ee lagu dil dhisahayay ayay tahay marka soomaalidu waxay ahayd cid markaa cidii doonta ay ra'yigeeda ka socosiiso marka soomaaliya waxaa laga rabaa un keliya inay ka istaagto in ururkaasi masaalixdeeda haduuna ka shaqaynaynin inay xubinoodiisa ka baxdo ama ay markaa ka hesho kaalinka ay kulahayd midii ay kulahayd
intaasna dhegaystayaal waxaa inuugu idil barnaamijkii bandhigga v o a tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
xuseen barre aadan ayuu kaasi dhegeystayaal goordhow wararkii ugu dambeeyey ayaan idiin dulmari doonaa ee qodobo kale balse aynu ku yaranasanay heestan samsam cali rooble iyo fanaanka cawaale aadan
قلبي قاعد تبين تبين الصورة
markana dhegeystayaal qaybihii kaar idaacaddeena ayaanu gudagelaynaa waxaa idinku soo maqan xubinta dooda gaaban barnaamijkii weydii dhakhtarka iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa aqalka wakiilada maraykanka ayaa la filayaa goordhow inay ansixiyaan qaraar si rasmi ah dhabaha ugu xaaraya hanaan ay gudiyadu u sii wadi doonaan su-aale iska weydiinta haddii madaxweynuhu istaahilo in maamuuska laga xayuubiyeeye in kale codayntan ayaa la filayaa in ay muujin doonto kala qaybsanaanta ka dhex jirto aqalka wakiiladu ay dimuquraadiyiintu ku tiro badan yihiin ayna hogaamiyaashoodu ku doodayaan inaanay jirin baahi loo qabo in la horkeeno sharcigan oo kale si sharcigan loogu qotumiyo hanaanka maamuska xayuubinta madaxweynaha halka jamhuuriyadda aqalka looga badan yahay oo iyaguna kasoo horjeeda wax iska weydiinta maamus xayuubinta madaxweynaha ay ku doodayaan inay dimuquraadiyiintu isku koobeen hanaankan oo aanan qeybtooda laga siinayn kuuriyada waqooyi ayaa riday laba gantaal oo kuwa ridada gaabana oo loo malaynayo inay qayb ka yihiin gantaalada balistigada dalalka jabaan iyo kuuriyada koonfureed ayaa sheegay maanta in pyongyan ay gantaaladaasi u riday dhinaca xeebaha bari ee dalkaasi waxaana uu noqonayaa tijaabadii labiyo tobanaad ee kuuriyada waqooyi ay samaysay sanadkan oo keliya tijaabada gantaaladan ayaa imaanaya iyadoo ay dhammaan rabto wakhtigii ay kuuriyada waqooyi u qabatay maraykanka inay wax kaga bedasho siyaasadeeda ku aadan wadaxaajudyada nucleer-ka ee labada dhinac
hay-adda human right watch ayaa sheegtay in ciidamada sida milatariga u howlgala ee ay tababartay hay-adda c i e da maraykanka ay geysteen dilal iyo xadgudubyo kale oo waaweyn oo aan lagula xisaabtamin falalkaasi ayay ku sheegeen inay ka mid tahay dilal qorshaysan oona cadaalada loo marin dad la waaye iyo weeraro loo geystay goobo caafimaad warbixintan oo maanta soo baxday ayay hay-adda human right watch waxay ugu yeertay dowladda afghanistan inay si dhaqsiyo ah u kala dirto kooxahan dowladda taageere ee sida milatariga u howlgala balse aan hoos imaanin oo ka madax bannaan taliskooda milatariga waxaa kaloo ay warbixintan ugu yeertay dowladda afghanistan in si cadaalada ay u baarto eedaha ku aadan xadgudubyada lagu eedeynayo ciidamada ammaanka afghanistan islamarkaana ay cadaalada hor keenaan dadka ka mas-uulkaa dembiyadan
xogayaha arrimaha dibadda maraykanka mark bombeyo ayaa kore usii qaaday hadalada maraykanka uu ku weerarayo xisbiga shuuciga ee xukuuma china isagoo sheegay in beijin ay isku dayeyso inay dunida weydila qabsato loona baahan yahay in laga hortago mark pompeo ayaa hadalkani jeediyey iyadoo oo maamulka trump uu sheegay inuu rajeynayo in wejigii koowaad ee heshiis laga gaaro dhinaca dagaalka ganacsiga ee labada dhinac china iyo maraykanka uu la sixido dalkaasi novemberta soo socto pompeo ayaa sheegay in maraykanka ay muddo ixtiraamayaan saaxiibtinimada dadka shiinaha hase yeeshee dowladda shuuciga ah ee dalkaasi aysan la mid ahayn buu yidhi shacabka waddankaasi
galab wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad naga dhagaysanaysaan halkani waa v o a washington dowladda maraykanka ayaa martigelinaysa wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka etoobiya iyo masar iyo suudan si ay uga wada hadlaan khilaafka biyaha webiga neel horey waxaa dhinacyadan ishaya u dhexdhexaadin markaasi u sameeyey midooda afrika qaramada midoobe iyo ururo kale haddaba maraykanku ma isku soo dhoweyn karaa dhinacyadan maxamed cabdi sandheere ayaa su-aashaas iyo kuwo kaleba weydiiyey maxamed caddo oo ah warfidiyeen ka tirsan telefishinka aljaziira arrimaha afrikana ka warama
horta waxaa jiro dadaallo tiro badan oo caalami ah oo lagu doonayo in lagu soo afjaro isbandhaafka ama khilaafka ku salaysan biyo xireenka renaissance dam ee etoobiya howshiisa ku jirto iyo dhismihiisa hadba meel bayna soo joogtay khilaafka isaga ruushkan ognahay in toddobaad ama toddobaad iyo bar ka hor uu soo jeediyey inuu dhexdhexaadiyo wadamada etoobiya iyo masar hadda maraykanka ayaa u yeeray arintana african union baa gacanta ku hayso qaramada midoobay iyada lafteeda waxay raadinaysaa xal sida loogu helo marba meel bay soo taagneed marka hore waxay ahayd hadhisina biyo xireenkani waxaasna waa laga soo gudbay hadda waxay maraysaa biyo xireenkaasi intaasi la eg ee ugu weynaan doona qaaradda africa marka la buuxinayo biyaha laga buuxinayo muddo qaadan doonto oo qaadan doonta muddo ilaa afar sano ah xawli intee la eg bay biyuhu etoobiya u furi doontaa saameyn intee la eg bay masar ku yeelan doontaa marka waxaad moodaa hadda in laga wada hadli doono uun yani marka aad biyaha ku furayso biyo xireenkani si naxariis daraha ugu furin
masar waaye wadanka raadinaya dhexdhexaadintan oo meelo badan albaab badan garaacaysa adiguba xustay maraykanku cadaadis ma saari doonaa etoobiya siday kula tahay cadaadis sidaasi maaragtay uweyn lama filayo maxaa yale labadaba xulufo ayay leeyihiin maraykanku xulufo aada u dhow weliba etoobiya iyo iyo masar labaduba laakiin waxaa jirto cabsi aan la soo koobi karin oo masaariyiintu ay qabaan ama dowladoodu ay qabto caalamkuna qabo maadaama masar biyaha ay ku tiirsan tahay ay tahay biyaha webiga niil oo keliya marka waxaa cid walba ay u aragtaa oo ay u qiraysa masar in cabsi cid walba dareemi karto ay arrintaas iyadaa kasoo food saartay marka etoobiya waxay u eg tahay in lagu qancin doono in muddadaasi ay qabsatay inay ku buuxiso biyo xireenku ay muddo kale oo dheeraada kusii darto si saameyn lixaadle aynan ugu iman biyaha webiga niil suudaan doodda dhinac bay kaga jirtaa laakiin uma walwalsanaa sida masar oo kale maxay tahay sababto waxaynan ugu walwalsanayn suudaan webiyo badan baa mara oo niilka keliya kuma tiirsano fatahaado tiro badan oo iyaguna uga yimaado dhulka buraleyda ee etoobiya baa soo galo xiriir aad u dhowna way la leedahay dalka etoobiya isla markaana waa ay dhageysatay dacwadda etoobiya waxaana ay ku qanacday in aysan saamayn intaa la eg ee hadda laga walwalo aynan biyo xireenka ku yeelanaynin maxaa yaele biyo xireenku marka la buuxiyo unbay biyahaasi lagu buuxiyo unbay noqon doontaa biyaha laga isticmaalaya niilka ee inta kale intay xirta unba webiga sidiisi caadigaa u soconaya marka sudan inay ku qanacday bay u eg tahay halka masar aynan ku qancin oo ay ka fikirayso waxyeelo ku yimaado webiga niil mustaqbalka fog waan gartay madaxweyneyaashii masar soo maray mid walba wuxuu ku hanjabi jiray haddii biyaha niilka la taabto inuu dagaal ka xigo waxaa u dambeeyey madaxweynihii geeriyooday maalintii dhoweyd maxamed mursi oo madaxweynihii ugu horreyay dimuqraadiya lasoo doorto dadkaas loosoo doorto hadda hadalkuus yaro bedelay ra-iisul wasaaraha etoobiya wuxuu dhahay in wada hadal diyaar baan u ahay laakiin hadday dagaal noqoto waxaan kicinayaa dhammaan ummadayda waan gartay marka bal hadalkaas iyo in ay jiri inuu dagaal iman kara meesha in kale
yani biyaha marka la eego national security policyga ama sharciga amniga ee wadanka masar intiisa badan wuxuu ku dhisan yahay niilka marka sisi laftiisa in badan buu mataqaanaa sarbeeb ahaan u sheegay in ay dagaal ka xigayaan in la waxyeeleeyo biyaha iyaga soo gaarayo ama nusqaan uu ku yimaado biyaha iyaga soo gaarayo marka waa arrin security-ga masar qaabilsan sida kuwa hore u hanjabi jireen ayay kuwana u hanjabayaan waana tan keentay ra-iisul wasaaraha ethoobia in uu isaguna yiraahdo wadahadal waan ogolahay laakiin wixii degdeg iyo mataqaanaa cagajugleyna waxaan uga jawaabayaa dagaal dadkayga dhan baanan kicinaya kaasi waxa uu ahaa maxamed caddo oo ah wararfidiyeen ka tirsan telefishinka aljaziira arrimaha afrikana ka warama maxamed cabdi xasan sandheere ayuu u waramayay
markana kusoo dhowaada xubinta dooda gaaban waxaanala socodsiinaya xuseen xasan dhaqane
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkeena dooda gaaban muddo laba toddobaad ka badan ayay dadka beledweyne waxay la daalaadhacayeen dhibaatooyin ka dhashay fatahaad uu sameeyey webiga shabeelle dadkii magaalada kuwa xaafadaha ayay go-doon ku yihiin kuwo kalena waxay daadsan yihiin dulaadyada magaalada ma jirto ilaa iyo wakhtigan wax gargaar ah cunto hu ama mid dawo oo ay heleen dadkaasi haddaba yay tahay in dadkaasi ay u gurmato oo xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan marti igu ah faarax maxamuud cawaale oo la shaqeeya dowladda hoose ee magaalada beledweyne iyo aqoon-yahan maxamed cismaan macow marka hore faarax ayaa hadalka siinaya cidda gurmadka ay ka sugayaan dadka reer beledweyne magaaladan beledweyne waxaa ka dhacday musiibo aada u weyn oo mataqaanaa biyo fatahaad ah runtiina wax hadda wax laga sugaayo waa xawaayin dowladda federaalka iyo maamul goboleedka hirshabeelle haddana sida wararka aan ku hayno oon xoogaal u nahay dowladdu gargaar way keentay bustayaal iyo deendhooyin iyo sasanyeeriyaal baa hadda la keenay runtiina mataqaanaa maxay gargaarkaas si fiican u socdaa intii ka horreysay waxaa lagu lagu mataqaanaa juhdi lagula jiray sidii dadka biyaha looga badbaadin lahaa sidii dadka u heli lahayn meel seef ay tagaan laftirkeedana hadda hawshaas waa socotaa dad kaloo hadda kocdoonsan oo biyaha ku jirana way jiraan kuwaasna waxaa hadda dadaal lagu sameynaa sidii ayagana looga samata bixi lahay biyahaasi ku dhex jiraan
waa mahadsan tahay macow
waa mahadsantahay xuseen waa ku dhowahay dooda waxaan is leeyahay aniga wax ka qabashada arrintan nooma muuqato wax wax ka qabashada arrintan nooma muuqato arrintan waxay noqotay arrin soo laalaabatay biniaadamkuna waxaa la yihahdaa inaad kufto ceeb maaha laakiin meeshii aad ku kuftay inaad fadhidaa ceeb ah biibaxadaanu mar kasta waa dhacda magaalada laakiin waxaad moodaa ummaddaanu waxay laadahay wax jiheeye ayay laadahay ummaddan jeebkeeda hadda waxaan qiyaasaynaa in khasaaraha dhacay markaad fiiriso ee dukaamanka raashinka ahaadaan iyo guryihii la deganaa ha ahaadaan iyo goobihii ganacsiga oo dhan biyaha dhex yaalla khasaaraha ay geysteen inta qalab ay maaragtay ama electronic ah ama maaragtay raashiin ah oo hadda ku khasaartay yani intaasaaba qiimo wax loo dhigay aan lahayn marka waxay u baahnahay ummaddan jeebkooda waxa ku jira inay cid ka qaado u jihaysa arrintaana sidii wax loo qaban lahaa marka ummaddaanu waxay laadahay hoggaan ilaa hoggaankaas ummaddaanu ay ka heshane arrintaan way ku jiraysaa weligeed in ka baxis noo muuqato haye faarax waa maqlaysaa macow runtii horta maxay ahayd biyahan fatahaadda inay imaanaan waa la ogaay dhowr badan runtiis waa walaalkay magaalada way kusoo lalaabteen cali caraale wuxuu sheegay inay biyo fatahaad soo socdaan ee biyo xooga soo socdaan ay dadku magaalada ka baxaan laakiin dadka ayaa waxawaayan ayaa u dheg ayaa dhega adeegay oo dheheen mataqaanaa maxay ahayd biyaha gadaalay ka naqeen waxay ka naqeen waxa maamulka uu sheegayene waa wax la sahmiyey oo saxan lagu sameeyey oo dowla maxay ahaday dowladda etoobiya riboortya laga helay ah in ay biyo fatahaad zaa'ida ay soo socdaan marka waxaan waayen intii khasaarada gaartayna waxaa waayen waa u qorneed inay waxaan dhacaan inta kalena hadda waxaan ku dadaalaynaa inaysan khasaare kale aysan sii dhicin sidii wax looga qaba lahayna mataqaanaa maamulka iyo dowladda iyo wax dhan waa ku hulay macow faarax waxa uu leeyahay dadka ayaa dhaga adeegay laakiin maamulka waa ka digeen in biyo tar badan ay soo socdaan ayagaa magaalada isku celiyey dhibaatadan inay timaadana mas-uul ayagaa ka ah xuseenow dhibaatada hadda ee magaaladan ka dhacdo kale adduunka dhan way ka dhacdaa adduunka waxaan maqalnaa dabaylo waxaan maqalnaa duufaano ama webi ha ahaadeen ama roobab ama kuwa badda ay sababtay laakiin dowladuhu waxay leeyihiin dhibaatooyinkaas oo kale markay yimaadaan qaab wax looga qabto waxaan qiyaasaynaa ama aan ognahayba aniga saaxiibkayba aan isla ognahay dowladda hirshabeelle yani wasiiradeedii iyo xildhibaanadeediiba mushaar ula adhayba canshuurooyinkii ma qaado oo ama dadkii ayaanba ku qanacsaneenba maamulka qaabka wax u wada ha ahaato ama say doontaba ahaato marka dhaqaale xumo oo maamulkii haysata marka maamulkii asaga waxaa dhibaato ka haysataa yani hogaan xuma haysato maamulkan marka laba mida asaga lagu budnaan lahayd maamulka talada haaye gaar ahaan maamul goboleedka hirshabeelle oo dowladda federaalka ugu sokeeya deegaankan inuu asagu yani wax ajendaa uu arrintan kala yahay inuu la yimaado ahayd marka weli ma hayno wax ajendaa oo maamulka hirshabeelle uu la yimid oo qorsho ah oo biyahan magaalada dhibaatada ku haaya sidii dadka loo maaragtay waxyeelada gaarsiinaya markasta loo badbaadin lahaa wax ajenda ah oo in uu la yimid asaga ama dowladda federaalka ha ula tago ama hay-adaha caalamka ha ula tago wax qorsho ah uu asagu soo bandhigay ma jirto waxaa kaloo aysan lahayn isku xirnaan maamulka ka shaqeeyey oo xagga bulshada iyo maamulka in wax lawada qabsado ah maamulka iyo bulshadu kale shakiyaa ku jira sababtoo maamulkii wuxuu noqday maamul lixlix bilood iyo afar afar bilood lagu bedelu noqday kii yimaadane wuxuu noqday in uusan seliga soo dhaafinba yani iridaa seligu ku egya wuxuu soo haystaaba gudoomiyaha gobol ha ahaado ama gudoomiye degmo ama maayar iyo ciddaa doonto magaca doonto ku sheeg waa kawa qabnaa xaaladda magaalada magaalada ayada maaragtay nin walba danihiisa ayuu iska haystaa dukaankiiskii dukaan gadanki wax baran waxbarashiisu iska wataa ayagoona gudahaasay degan yihin salagaasay ku jiraan halkaasay ugu jiraan waqtigooda dhamaana xilkaa laga qaadaa mid kalaa la keenaa asagana salgaas u fadhiisana marka in qofku marka taladahay inuu laba qorshe mid la yimaado inuu yidhaahdo aniga sidaan kuma maamuli karo ummaddan ama ummaddan canshuurtiaan ka qaadaya amnigoodaan sugaa shaqaan qabana waa qaban waaya soo maaha inaa ihahdo aniga waxba waa qaban waaye caqabadaha i qabsaday awgeed aan la socon waaye sidaas awgeed dadka mar raba inaan been u sheego xilka waa iska casilay oo meesha isaga tago marka labadiiba marka lama haayo marka labada haduuna qofka samayne asagaa macnaha waxaa la dhihi karaa asaga hogaan u umada eed kasta asaga ku dhacaysa annaga waxaan eedaynaynaa maamulka hirshabelle waa eedaynaynaa oo deegaankan asaga dowladda federaalka ugu hooseeya dowladdii federaalka nafteedu way ka gaabansi aan dhihi karnaa oo in arrintan waddankan mas-uuli ka tahay waa dowladdii soomaaliya ayada caalamku u aqoonsan yahay maamul marka soomaalida dhan ayaa waxaad moodaaba mas-uuliyad in qof walba u rabo inuu eed iska leexiyo uu yidhaahdo aniga waxaan mas-uulaan ahay marka mas-uulka mas-uulaan ahay markuu yidhaahdo yuu mas-uul ka yahay marka wuxuu mas-uul ka yahay dad iyo deegaan mas-uul ka yahay dadkii deegaanku mas-uul ka ah hadduuna wax u qaban karin inuu yidhaahdo war ciddii wax idiin qaban karta meesha kaansada taas ay ilaha boonay faarax sidaan ka warqabno waxaa ka mid tahay maamulka dowladda hoose xubin ka tahay ma jirtaa wax guddi gurmad ah inta aad ka warqabto oo maamulka uu sameeyey oo hadda wax hoola wado guddi gurmada waa la sameeyey waxaa guddiga iyagu gurmad ku maqan oo dadka inay u gurmadaan rabo waa kuwii doonta quqalibantay oo oo mataqaanaa naftadu u haligay diinka kalena hadda howshii shaqadoodii ay ay wadaan oo ay ku kada jiraan marka arinta kale oo walaalkay uu ka dhawaajiyey oo maamulka ah macnaha waxa waayan guddoomiyaha gobolka ama maayarada duqa magaalada geligiis wax ma qaban karo bulshada waxaa la rabaa inay maamulka la shaqeeyaan ay u dhawaadaan ee maamulka bulshada ay ay ay mataqaanaa wada shaqey dhex marto laakiin bulshadii hadday tiraahdo mataqaana war kuwan ku wax qabanaya maaha naga dhaaf oo ayakana meeshooda ku jiraan bulshadii ayakana mataqaana wada shaqayn dhex marin annakii bulshada ahayna aanan mataqaanaa maamulka aan dhihin waxaana ku qaldan tihiin saana wax yihiin hadda ayakuna mataqaanaa waxay ay ay ay ay siday meeltay u daaloola yaalaa ayakuna sidaasay noqonaan marka aniga waxaan qabaa maamulka ma xumee bulshada xun bulshadana waxaa la rabaa in ay maamulka la shaqeeyaan bulshadii maamul aan wada shaqaynina wax ma la qaban karo qof keligiisna wax ma qaban karo farigeligeedna fool ma dhaqto maamul haddaa maqatay wuxuu ku dirsan yahay bulshada marka waxaan u sheegaa shacabka reer hiiraan inay ayaga isgargaaraan musiibadan ku dhacdayna mataqaanaa waxawaayan waa uga dacsiyeynana intay ku dhimatay waxaan rabnaa in hadda ola gudiidin ay isku gurmadaan cilin cidna umaqno cilin umaqno in ayaga isku tashtaan mataqaanaa gargaarka iyo waxyaalaha la keenayo dadka oo mataqaanaa walaalahood ay kusoo deeqaan sida puntland oo kalena oo uga mahad celinaynaa iyo dadka kaleo hadda gurmudka oo soo wado waxaana rajaynaa insha allahu tacaala dadka hawshaas ku howlan ama guddi ha ahaadaan in dadkaas sida ay tahay howlaha loo gaarsiiyo oo aan lama soomaasqo
macow waxaa jirto yabo ay sameynayaan soomaalida gudaha iyo kuwa dalka dibaddiisa ku nool ma kula tahay haddii wax ay soo ururiyaan in dadkii u mudnaa ay wax gaarayaan xuseeno waxaa jirta horta waa tii ahayd idaa sakata ahlu lxaqi can ilbail tawahama ahlu lbaili anahum cala alxaq yacni dadka wanaagsan haddii ayagu aamusaan dadka xun ayaa wax ismoodaya inay saxan yihiin ilan waa qaldantiina qof yihahday waaye magaaladan runtii aqoon-yahanka jooga iyo culimada joogta iyo iyo odayaasha jooga eed weynay kuleeyihiin in ay yidhaahdaan maamulkii inay yidhaahdaan waa xun yahay ayaguna ay ku fiican keensan waayaan taas waa cilo jirta marka maamulku waa ujeedaa inu waxba qaban karin laakiin inay yidhahdaan waxba nooma qabanaysaan annaga wax qabsayn ayagana waa laga waay marka labada dhinac baa la wada eedeysan yahay waxaa kaloo jira ummaddan aaminkaa ka lumay wuxuu aaminka ugu lumay waxay tahay macaawinaa la keenayaa deeqaa la keenaya waxaa laga yaabaa deeqdaas qofka jeebkiisa ka soo bixiyey inuu yahay qof asagaba dhibaataysnaa oo ma aragtay ithaar sameeyey laakiin waxaa laga yaabaa wixii in ay haddana maaragtay qaab aan sax ahayn ummaddii waxay aragtay dhowr jeer oo laleeyahay maaragtay macaawinaha bakhaar ku xaraysan iyo maaragtay deeqa maaragtay lamusu maasuqay laleeyahay marka aaminkii oo lumayne wuxuu qeyb ka sii qaatay xitaa in lagu dhiirin waayo dadkan in si saxa wax loo gaarsiiyey marka ummaddan marka waxaad moodaa in hogaanka u ka lumay marka yacni alqaa'id waxaa la yihahdaa alladii yaquudu atbacahu naxwa alhadaf yacni qofka talada haya waxaa laga rabaa in uu dadka ku hogaamiyo asaga hadafka manaa qofkii ka diida awood awood u leeyahy qofkii hadafkiisa inuu raaca diida wuu xiri karaa wuu tacsiiri karaa wax walbuu samayn karaa laakiin ummadda markay hogaan beesho waxaa dhacay wax jiroo kale marka magaaladan waxa ku dhacay waxay tahay ama guud ahaan gobolkan wax haysta hogaan la-aana ku dhacday oo ka timid yacni ciddii talada loo dhiibay oo dadaan ehel u ahayn ha noqoto ama ha noqoto dadkii ehelka u ahaa oo iska aamusay labada dhinacba faarax ugu dambeyn
walaa runtii ugu dambeynta mataqaanaa waxaan aan soo jeedinaya kadal ahaan maamulka hadda wax allaale w oo awoodiisa ah uu diyaar u yahay inuu qabto haddana uu ka howlan yahay waxaan kaletoon oon dal ahaan soo jeedinayaa maxay ahayd guddiyada loo xil saaray dhinac kastaba ahaadaan in howlaha ay dartargeliyaan maxay ahayd dadka dadka magaalada ku go-doonsan iyo dadka mataqaanaa banaanka joogo iyo dadka duulooyinka u qaxayna in si oo similaarity ah oo siman wax loo siiyo oonan la- oonan mataqaanaa aysan dhicin mataqaanaa hagartaamo iyo in mataqaanaa eex iyo wax istamarsiin intaasna waxa waayan waxaan u jeedinayaa maamulka ku howlan arunaha gargaarka ee hadduu u- uu ugu horeeyo guddoomiyaha gobolka maxamed hiiraan mudane ee cali caraale haye macow xuseenow anigu waxaan dhihi lahaa eh, dadka soomaaliyeed ama dowladda federaalka ah oo ummaddan wax ugu deeqay qofkii wax ku deeqay waxaan dhihi lahaa asaga wixiisa ha soo qaada hala yimaado eh, ha dhex yimaado biyaha dadka eh, eh, ceel jaala degan ama magaala gudaheeda go-doonka ku ah ha u yimaado gacantiisa waxa ku dhiibtaan dhihi lahaa Eh, waxaan maqlaynay in eh, soomaali badan ay maaragtay ay wax ay ay tabarucaad hadda aruurinayaan waxaan maqlaynay walaalaheen eh, reer puntland waxaan maqlaynay eh, walaalaheen eh, reer eh, eh, maaragtay eh, galmudug waxaan maqlaynay eh, eh, reer muqdisho waxaan maqlaynay xitaa eh, ururka eh, ardada ee gobolka banaadir eh, ama ururka ardada soomaaliyeed oo xitaa ayaga naftooda dha- ardadii iyo iskuulaadka deeqa ka aruur deeqa ka aruurinaya ayaan maqlaynay dowladda federaalka waxay ku deeqday eh, deeqa waxaa kaloo dhici karta hay-ada eh, eh, eh, islaami ah ah, wadamada muslimka ah ama kuwa caalamka ah inay deeqo keenaan waxaan dhihi lahaa on ku talin lahaa cid kasta oo ama soomaali ha ahaato ama soomaali ha ka baxsanaatee cid kasta oo ummadaanu wax rabta inay gaarsiiso oo ka damqanaysa dhibaatada jirta ayada diyaarad ha soo raacdo waxeed gacanteeda ha ku bixiso meesha cidda ay siinaysa eh, ayad gacanteeda ha ku hubsata ayaan dhihi lahaa indheheeda macalin ha u noqdaan haddayna taa dhicin waxay dhici do- ummaddan waxay noqon doontaa ummad afka saliid loo mariyey ee dawcadii maaragtay ee ruwaag afka saliid u marisoo kale ay ummaddaani noqon doontaa waxaan arki doonaa berito ayadoo lasku eed eedaa la dhihi doono ee wixii ummaddan la bixiyey lama gaarsiin marka eedu intay dhici lahayd waxaa ka fiican waxyaabo badanaa aragnay waxaa- waxyaabo badanaa soo joognay dhibaatooyin badanaa magaaladan ay soo martay qof walba oo raba inuu wax bixiyo ceel jaallo ummadda degan waa loo jeedaa ummadda magaalada go-doonka ku ahna waa loo jeedaa qof walba asaga intuu yimaado dham- gacantiisa ha ku- ha ugu dhiibo qofka miskiinka ahaa ee u baahna
intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ahaan dib kaga kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
xuseen xasan dhaqane iyo xubinta dooda gaaban aanu intaasi ku dhaafno markana barnaamijkii dhakhtarka weydiiyey ibraahim xasan daandure
kusoo dhowaada dhegeystayaal barnaamijkeenna weydii dhakhtarka waxaa martiuga ah doctor maxamuud axmed maxamed shiine oo ah dhakhtar ku takhasusay xanuunnada indhaha kana howlgala xarunta caafimaadka al aryaan oo ku taalla magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan waxaana dhakhtarku ka jawaabayaa su'aalo ay weydiinayaan dhegeystayaasheenna oo qaarkood ka cabanaya xanuunno dhinaca indhaha ah bismillaahi raxmaan raxiim magacayga waa farxiyo cumar gaashaanle waxaan ku noolahay magaalada beledweyne gaar ahaan xaawa taako dictoorka waxaan weydiin rabaa waayihii hore aragayga dhawoo fiicnaan jiray sanadahan dambana araggii dhawaay aada usii baaba-ah
bismillaahi raxmaan raxiim waa su-aal wanaagsan qof kasta oo araggiisa fog uu fiican yahay aragga laba oo kala baxaa aragga fog iyo aragga dhow aragga dhow waxa weye kanaan wax ku akhrisanayno marka qof kasta araggiisa fog uu fiican yahay hadduu afartan gaaro aragga dhow baa ka luma mar hadduu afartanba gaaro aragga fogna uu fiican yahay aragga dhowaa baa ka lumaya marka maxaa dawadiisu tahay dawadiisu waxa weye ookiyaalo qofku inuu qaato waxaa la yidhaha qofka afartan markuu joogo ookiyaalaha qaadanaya garaadadiisu waa hal shan iyo afartan hadduu gaaro halii bar konton hadduu gaaro labo shan iyo konton labii bar lixdan saddex manaa maanta markaad qaadato garaado hala dhowr sano kadib bedel buu u baahanayaa oo waxa weye araggii dhawaa baad ku arki waayeysaa marka ookiyaalaha wax loogu talagala qofku inuu wax ku akhristo cidiyaha iskaga jaro hadduu beriis iyo wax kala guro u kala guro shaqadan dhow baa loogu talagalay hadduu wax tolayo uu ku tosho harqaanka tolmida caadiga uu ku tosho waxaa dhow buu ugu talagalaya marka dawo way leedahay dawadan waxa wey inuu qofka ookiyaalaha qaato oo isticmaalo weyaan
magacaygu saddexan cabdulaahi tuurey axmed magaalada beledweyne xaafadda bundaweyn indhahan ka cabanayaa qur-aanka markaan laba jus akhriyo way xanuunayaan waan maraanmarayaa waan ku daalayaa markii qof iga dheeraado qofka un xoogaa dheer waxba arki maayo waa isku kaydhayacayaa bismillaahi raxmaan raxiim ee qofka markuu ee, wax akhriyayo qur-aan ha akhriyo wax kale ha akhriyo ee, indhaheennu waxa weeyaan markuu muddo wado dee laba jis wax la akhriyaa ilaa afartan daqiiqo ama konton daqiiqa la akhriyayaa qofku wuu daalayaa marka maxaa u dawo ah in yar inuu yaro nasto shan daqiiqo toban daqiiqo kadibna uu dib u bilaabo hadduu doonayo inuu dib usii bilaabo usii wado ma dib u bilaabo indhehenuna waxa weeye exerciseka marba waa sida jirkoo kale oo exercise qaadanaya maalin kasta hal kilomitr haddaad socoto laba kilomitr kama dhigi kartid lakiin haddaad laba kilomitr isku daydo maalin hadaad socoto labadii way kuu fuudaanaysaa marka maanta markaad laba jis ku daasho in yar u yara naso shan daqiiqo haddana dib u bilow jis kale akhri u naso haddana jis kale akhri yaa una naso xoogay ha kaga tegin sidaas insha alla intaad awoodi karto waa qodob qodobka kale qofka marka da-diisu ay weynaato ariga fog waa ka lumaa hoos buu usoo dhacaa marka waxa caad baa soo gala waxaa laga yaaba inuu u baahdo ama ookiyaale ama qaliinba u baahdo marka baaritaan baa lagu dirayaa insha allah waa lagu baarayaa haddii ay ookiyaale noqotona ookiyaale lagu qorayaa hadday noqoto qaliinna qaliin baa lagu diyaarin doonaa insha allah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacii waa maxamed cabdiqaadir cismaan degan gobolka hiiraan gaar ahaan beledweyne xaafadda holwadaag waxaan rabaa dhaqtar dhakhtarka inaan weydiiyo qaliinka markii la sameeyo oo indhaha qofka ma cuni karaa cunadii oo loogu talagalay mase mid gaar ayaa jira intaan rabaa inaan weydiiyo dhakhtar shiima
bismi illaahi raxmaan raxiim qofka marka la qalo cuntadiisu waa caadi wuxuu cuni jiray buu cunayaa cuntadu shalay cunay oo daraad cunay oo maalinta hore cunay ayuu cuni karaa wax ka reeban ma jiraan beriga hore waxaa loolan jiray qofka cadaadiska halaga ilaaliyo oo mushaaro keliya hala siiyo iyo caano arrinkaas waxba kama jiraan gooskan dhaqaaqaya iyo ishii la qalay shaqo iskuma laha marka qofku hilib buu cuni karaa cunto adag buu cuni karaa mid jalosan buu cuni karaa wax ka reeban ma laha waxaana fiican qofku marka la qalo kadib inuu cunto nafaqa le cuno si ilaan dhaawac yar baa dhacaya dhaawac uga soo kabto qofka marka la qalo baan buu u baahan yahay waan baananaynaa neef baa loo qalaa qofkii waxaad arkaysaa indhihiisa ay sii nuuriyaanun marka qofka in cunto loo kordhiyo mooye oo cuntada nafaqada la siiyo mooye cunto laga xariyo laleeyahay waa la qalay halaga joojiyo mashaari keliya hala siiyo waa khalad mashaari keliya lama siinayo wuxuu cuni karo dhan wuu cunayaa insha allahu tacaala intaasina dhegeystayaal waxaa ku dhan barnaamijkeena weydiya dhakhtarka oo uu marti igu ahaa doctor maxamuud axmed maxamed shiine oo ah dhakhtar ku takhasusay daaweynta indhaha kana shaqeeya xarunta daaweynta indhaha ee alaryaan ee magaalada beledweyne intaan markala kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
ibrahim xasan daandure ayuu kaasiyaa dhegaystayaal guud ahaana idaacaddeenii galabnimo oo ay si wada jiraan idinla socodsiinayeen falastiin axmed iimaan iyo anigua jamaal axmed cismaan intaasaan kusoo gabagabaynaynaa tan iyo toddobada fiidnimo dhammaantii oo isku dubaan waxaan kaga tegaynaa nabadgelyo
This is VOA News